madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa abaalmarin guddoonsiiyey ardaydii kaalimaha hore ka gashay tartanka qur-aan akhriska ahaa ee ay qabatay wasaaradda awqaaftii arrimaha diinta kaasi oo magaalada muqdisho lagu soo gebagabeeyey islamarkaana u dhexeeyey maamul goboleedyada dalka iyo gobolka banaadir cabdifitaax axmed maxamed oo ka socday dowlad goboleedka koonfur galbeed ayaa kaalinta koowaad ee tartankan galay waxaana la guddoonsiiyey abaalmarin lacageed oo dhan labaatan kun oo doolar iyadoo ardayda kaalmaha ku xiga galay ay qaateen abaalmarino kale oo u dhexeeyey shan iyo toban kun ilaa shan kun oo doolarka maraykanka ah wasiirka wasaaradda awqaafta arrimaha diinta ee xukuumadda federaalk soomaaliya mukhtaar roobow cali ayaa ka waramaya sida uu u dhacay tartankan maamul goboleedyadii dhammaan way joogaan way galeen tartankii guddiga tartanka oo sanadkii hore bishii kow iyo tobnaad la magacaabo heer wasaareed lagu magacaabay oo shariif ibraahim uu u yahay guddoomiye ayaa qaadayay tartanka lagu wada qanacsan yahay insha allahu tacaala culammadii way noo joogaan tartankii bay qaadeen si furan baa runtii maalin dhoweyd dadka hortooda ayaa waxaa la sameeyey qorituuro cunug walba isagaa lasoo baxayay lambarka uu helaayo uu hadhow ku tartami doono qof walba lambar buu lasoo baxay lambarkiibaa magaciisa loogu qoray saasuu tartanka ku galay guddiga hadda haddii la weydiiyo ardayga guulaystay waa maamul goboleedkee ma yaqaanaan taas waxay tusinaysaa shafaafiya iyo inay runtii ay dadaaleen ana iyagu runtii aan wax kale insha allah dhibaahu jirin sheekh shariif ibraahim oo ka mid ah guddiga tartankan oo laga kala keenay maamul goboleedyada dalka ayaa ku dhawaaqay magacyada iyo natiijada ardayda tartamay gabadha la yidhaahdo saabiriin xasan maxamed oo kaalinta shanaad ah waxay ku guulaysatay boqolkii sagaashan iyo sideed dhibic toddobaatan iyo sideed wiilka la yidhaahdo ardayga la yidhaahdo cabdulqaadir yuusuf maxamed oo kaalinta afaraad ah wuxuu ku guulaystay boqolkii sagaashan iyo sideed dhibic sideetan iyo shan xuseen maxamed cabdulle oo kaalinta saddexaad ah wuxuu ku guulaystay boqolkii sagaashan iyo sagaal dhibici labaatan iyo kow maxamed ibraahim maxamed oo kaalinta labaad ah boqolkii wuxuu ku guulaystay sagaashan iyo sagaal dhibici afartan iyo laba cabdifataax axmed maxamed oo kaalinta koowaad ah wuxuu ku guulaystay boqolkii sagaashan iyo sagaal konton iyo toddoba madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa u mahad celiyey wasaaradda awqaafta arrimaha diinta xukuumadda federaalk soomaaliya isagoo sheegay in wasaaradda looga fadhiyo sidii loo yarayn lahaa qarashaadka ku baxa xajka waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa wasiirka iyo wasaaradda iyo tiimkii wasaaradda ka tirsanaa ee ayagana howshaan u istaagay wasiirka sanadka waxaan dhahnaa laba arrimood ayaa muxuu ahaay yaan yaan yaan ku siinayna aan dhahnay oo lagugu imtixaanayo xaajiga soomaaliga ah ee sanadkan soomaaliya ka xajinayo lacagta ugu yar inuu ku xajiyo xaramkii aradii hadduu tagane adeega ugu fiican inuu helo sanadihii lasoo dhaafayaa la barbar dhigaa dabcan sanadihii hore ee tegey lacagtii lagu xajiyey adeegii maxaan ku irahdaye xujaayadu ay meesha ku heleen iyo martigelintii iyo dayaafadii iyo soo dhaweyntii iyo wixii iyo dadaalkii ay heleen